munaasabadan oo mid kooban laguna qabtay xarunta istaalka gobolka galgaduud ayaa waxaa lagu furayay xolka lagu hagaajiyo waxaana ka qayb galay agaasimaha gustaalka gobolka galgaduud qaybaha kaduna bahda caafimaadka iyo mas-uuliyiin kale xaruntan oo lagu magacaabo maalin dental care ayaa waxaa lagu soo kordhiyey istaalka waxa ay qayb ka qadan doontaa agabyada caafimaadda ee ilkaha iyo sidii ay uga shaqayn lahayd qurxintooda agaasimaha guud istaalka gobolka galgaduud doctor abuukar cali faarax ayaa ka hadlay baahida loo qabeeyey ilkaha isagoona sheegay inay ka faa'iidaystaan bulshada magaalada dhuusmare ee caasimada galmudug waxaan aad ugu faraxsannahay galabta inaan u joogno xafladda xarig jar ah maalin dental care runtii xaruntan waxaa loo qaba baahi weyn wax badanna waan sugaynay aadaan ugu faraxsannahay galabta inay noqotay maalinteedii dadka reer galmudug iyo guud ahaan iyo reer dhuusmareeb waxay u tahay farxad weyn in xarun dental ah oo casri ah loo keeno oo qalabaysan oo dhammaan wadato qaybaheeda iyo shaqaale xirfad sare u leh intaba xafse cabdulaahi maxamuud oo ah maamulaha xaruntan ayaa sheegtay shaqooyinka ay xaruntan qaban doonto xaruntan waa maalin dental care waa xarun loogu talagalay in loogu shaqeeyo bulshada oo qabanayso yani waxyaabaha ku saabsan afka iyo ilkaha la xiriiro xanuunada la xiriiro afka iyo ilkaha waxaan qabanaynaa bixitaankii ilkaha waxaan qabanaynaa xanuunada inaan daaweyno kale neerfaha inaan ka dilno kale iliga waxaan haynaa raajo casri ah oo lagu ogaanayo iliga waxyaabaha ka qaldan iyo xanuunada haayo sidoo kale waxaan haynaa qaybtii laabka oo ilkaha dadka ka maqnaay loogu gelinayo iyo waxaan haynaa mashiino kale oo loogu talagalay in dadka ilkaha qofkii u baahanoo kale loo caddeeyo kale luul xasan salaad gudoomiyaha xaafadda horseda ee istaal ku yaalo ayaa dhankeda sheegtay inay soo dhaweynayeen xaruntan ilkaha ayna baahi weyn uqaban bulshada magaalada dhuusmareeb xafladan dhakhtaradda keentay aadaan u soo dhaweynaynaa iyada oo wax u soo baratay dalkeediiyo dadkeeda waxna markay waxbarashadii soo dhammaysana ay u soo laabatay si ay dadkeeda wax ugu qabato aadaan u soo dhaweynaynaa wax naga maqnaa xaruntan oo loogu talagalay inay qayb ka noqoto adeegyada caafimaadka ka shaqeeya magaalada dhuusmareeb ayaa waxaa laga furay istaal gobolka gaduud taasoo qayb ka qaadanaysa adeegyada caafimaad istaalka uu bixiyo